dadka ku dhaqan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadkii afraadla biyaha webiga oo guud ahaana xilliga mid guray dadka ku dhaqan afgooye waxay siyaabo kala duwan kaga faa'iidaysan jireen biyaha webiga shabeelle ee mara deegaankooda dadka qaarkood waxay u isticmaali jireen beeraha waraabka oo khudaartay ka soo go'do dhallinyaro duuma leh oo xaafadaha iskaga kala gudbiya dadka iyo muruqmaal dhallinyaro u badan oo ka shaqaysan jira beeraha waraabka ah xilli saacadda afrikada bare ku beegnaa tobankii barqanimo ayaan gaara degmada afgooye waxaana in kooban kadib aan u dhaqaaqay dhanka webiga oo sheekada gursiga biyuu igu soo gaarayeen magaalada muqdisho waxaan joogaa bartamaha webiga halkii uu marayey way qallaalan tahay halkanna dad dhallinyaro ah ayaa joogo badanaa shaqala-aan ku noqda halkan waxaana jirta in xirfado kala duwan laga soo saaran jiray laakiin maanta uma muuqato meeshaan meel webi ahaan jirta xasan xuseen teesiyo waa muruqmaal ku tiirsan biyaha webiga wuxuu lahaa doon yar oo dadka iskaga gudbisa xaafadaha webigu uu kala qaybiyo waxaa kaluu waraabi jiray beeraha ku waraaba biyaha webiga waxa uu sheegay v o a sheekada la xiriirta biyola-aanta webiga iyo saameyntay ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada afgooye halkan waa webiga dhexdiisa webiga dhexdiisa meeshaan munaafacaad badanaa naga soo geli jiray oo maanta naga kala istaagi ileen waxyaaba badana aan ku waraabsan jirna sida dhirta dhirta boqolkiiba boqol ganacsigeena ku xiran tahay nooligeena ku xiran tahay marka webiga maqnaashihiisa waxweyn oo noo dhimaa aan dareemina webiga goormuu ka gura afgooye waxaa laga joogaa maanta inta oo guri ilaa hadda toddoba iyo labaatan maalmood waa laga joogaa marka todoba iyo labaatan maalmood saan u qalalin yahay dadku dadku inay ku dheelayaan mooddaa waa lagu sii dheelaa khashinaa lagu soo shubaa biraa lagu soo shubaa wax cid kala jecelba ma leh laakiin annaga dhib weynaa ku qabnaa biyaha makan
waxaan arkayaa inaad ganacsi yar lahaadeen doomanka iyo wixii dhan waa kaa waa iskorfula ujeedaa doomanka marka hore maxaa lagu samayn jiray doomanka dadkaa gudbi jiray gaadiid dadka ka dhexeeyo ah khudaarta lagu soo gudbi jiray qofka xanuunsan wax walbo beerihii khudaarta ayaa kuwa xilligan dheray maadaama aysan jirin biyihii webiga ee lagu waraabin jira beeraha khudaarta sayid cali xaaji goomiisa wuxuu lahaa beer ay ku beerneed khudaar noocyo kala duwan ah hadda waa u ku khasaaray guud ahaan sida uu sheegay v o a sida khudaarta ayaa noogu daran khudaarta ayaa khasaaro weyn naga soo gaartay maxaa adigaa khasaaray aniga saddex hectar bar saddex hectar bar saddex boqol iyo konton dollar lacag ayaa jiifa oo aniga aan sugayo ugu yaraan marka khudaarta maxay ahayd khudaarta sida basasha kabsar caleenta ansalaatada iyo koosto intaan ku sugnaa bartamaha webiga oo guud ahaan ah mid qalalan ayaa waxaa jihada qoraxsin aan ka arkan nin qoonsaar ah oo la baadigoobaya tiro lo ah wata biyo ay cabaan ninka waxaa lagu magacaabaa dhaayow jimcaale wuxuuna uga sheekeeyey v o a biyola-aanta webiga iyo saamaynta hadday ku yeelato xoolaha deegaankaasi ku noolaa bal waxaan la joogaa nin lo wata dabca webiga dhexdiisa loda ku lugaysiinaya bal maxaa dhacay webigii baa dhexmarida lona wadaa warwudaadile oo maa ka dhacay wadooda gadaala gorba biyahan laga xirtay sow xaalkaya waa fahmi laha saaxiibkeegu haye runtii haystaan rafaad waayo weliba haddii la yidhahda haddaan dadka qoba la ceelasha xatee oo gadaalo biyi waa ibari naqdanaa la yidhi haye oo webiga goomakiisa haay marka imisa neefoo lo aad hadda wadaa aniga haddii hurinayaa to lixda neef amariti waayo lixda neef haa webigii dhexmarayaan webigii dhexmari waaya dadka ku tiirsan webiga ayaa ah kuwo weli aan quusan waxayna qodayaan ceelbiyood waxay ii sheegeen biyaha in aysan fogeyn sidaas darteedna ay rajo ka qabaan in biyo la qodo ay ku sii meel gaaraan inta webiga biyihiisay dib u soo laaban doonaan adeer sheekh ismaaciil waa nin oday ah wuxuu soddon sano ka badan ahaa beeraley wuxuu ku jiray gunta hoose ee god uu qodayay waxaa inoo dhexaysa masaafo saddex mitir ku dhowaad ah waxaan dhex masa sheekadan aniga iyo isaga marka burburkan bilowgiisa burburka bilowgiisa webiga saanoo kale waa noqday aabsakeel ha noqdee taas iyo tan hadda waa isu dhigmaan intaa inka badan waa maqnaa webiga waa tii barbalamihii haddana aan kusii galnay markaa kadib u biyo yimaadeen kasii hor sideetameedii ee dhisigis waa noqday saan marka maxaa saabaye waxaa sababaaya markii ay abaarsadaan buurahaas oo baabil iyo kuwa harar iyo buurahaan shishaman iyo anaga kuwaasaa ka waraabnaa maho webiyada biyo ku soo daro sida hadda webigi shabeelle oo kale webigi shabeelle gacnaha ku soo daro waxay ugu dambeeyaan kuwa beledweyne zoona halgan xaggeeda gacano oo buuraha beledweyne kasoo dhaaraxa kusoo daro wixii kusoo sokeeya webiga gacano kaloo biyo ku dara ma laha marka imisaa sugtaan markay tanoo kale dhacdo tanoo kale markay dhacda laba bil mar bil iyo labaatan maalmood wax saasa dhallinyarada ku dhaqan afgooye ayaa xilligan ah shaqola-aan dhammaantood maadaama siyaabo kala duwan noloshooda ugu tiirsaneyd webiga shabeelle ee mara degmada afgooye gobolka shabeellada hoose qaarkood waxay ka shaqaynayeen beeraha qaarkood dadka beeraha ayay ku qaadi jireen mootooyin nuuca yar ah halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa la dooma dadka iskaga kala gudbiya xaafadaha webigu kala qaabiyo dhammaantoodse hadda waa kuwo hawshaas aan qaban waxayna kaftan iyo faraka ciyaar ku dhex marayay bartamaha webiga qalalay ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose maqaaxiyaha iyo baararka waaweyn ee ku yaala degmada afgooye waxay caan ku ahaayeen cunto u badan khudaarta si aan wax kaga ogaada waxaan ka cuntay mid ka mid a baararka waaweyn mase jir wax cunto ah oo lay soo raaciya raashinka aan dalbaday aniga iyo milkiilaha maqaayadda ayaan dhex martay sheekadan la xiriirta halkay ka baxda khudaartii afgooye caankay ku ahayd adeer afgooye oo khudaarta caan ku ahaaday in bariisaan xabad khudaar leen unnahay maxaa kalitay webigiyaa biyo maxaa dhahda buure adaa adaa maqaayadda milkile haye ma isna waa joogaayen waa la shaqeeya waa ku yaqaana haye anaa webigiyaa gurada
cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho